laba qof ilaahay dembigooda ma dhaafo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waa labadee ninka gaalka ee gaalka ilaahay khayrkii caabudaya dembigiisa lama dhaafo buu rasuulku yidhi waayo waa gaal iyo qofka mushaaxinka ee qof walaalkiioo muslima caloolxumo u hayana kaana dembigiisa lama dhaafo buu rasuulku yidhi marka haan iscafino haan isasaamaxno oo xuquuqda aan laynagu leeyahay aan iska ilaalinayna waxaa ka mid a xaqa ilaahay garo oo xaqa nebigaaga garo uu kugu leeyahay calayhi salaatu wassalaam xuquuqda bini aadamkana haan iska ilaalino xuquuq alcibaad adduunka dusheeda addoommuhuna xaq bay leeyihiin labadaada waalid xaq bay kugu leeyihiin xaaskaagu xaq bay leedahay ilmahaagu xaq bay kugu leeyihiin jaarkaagu xaq bay kugu leeyihiin saaxiibbadaha xuquuq bay kugu leeyihiin qaraabadaadu xaq bay kugu leedahay qofkaad saacad wada safarteen xaq buu kugu leeyahay adduunkani waxa weeyaan waa meesha bini aadamku xuquuqda ay ku gutaan weeyaan halkan qofka xaqa bini aadamka ku tunta aakhire ayaa camalkiisa laga qaadi doonaayo dadkaa la siin doonaa buu rasuulku yidhi waa kii nebigu lahaa xadiis atadruuna man ilmuflis qofka caydha ee miyaa taqaanaan buu nebigu uhi qofka caydha ma ka warqabtaan saxaabadu waxay idhaahdeen qofka caydha waxaan u naqaannaa annaku waa qofka lacag iyo alaab aan waxba haysan markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waxa weeyaan waa qof banka qiyaama iman doona salaad buu la iman doonaa buu nebigu yidhi salaaddii buu la iman doonaa soonkii buu la iman doonaa sakadii buu la iman doonaa xajkii buu la iman doonaa laakiin dad badan baa hortiisa la soo joojinaya dadkaasi xuquuq bay ku sheeganayaan waa maxay xaq ay sheeganayaan waxa uu nebigu yidhi mid dhiig buu ka daadiyey mid xoolihiisii buu ka dhacay mid uu xantay mid uu dilay markaasaa la odhan doonaa khayrka uu soo shaqaystay ka qaada oo dadka u qaybiya baa la odhan doonaa dadkaas siiya leanna markaasaa la siin doonaa markaa dadkaas markaabaa weliba dad kaloo badan baa soo hadhi doona o odhan doonaa ilaahow addoonka annaguna xaq baa ku leenahay waa maxay xaqaasi demb xaq baa ku leenahayo adduunka dusheediiba xuquuqdeedii naga qabaa markaabaa la odhan doonaa camalkiisii ka soo qaada camalkiisii waa la qaybiyey wanaagsanaa oo dad kalaa jannada ku tegey markaabaa la odhanayaa dembiga dadkaa ay soo galeen ka soo qaadoo isagaa madaxa u saaro naarta ku tuura baa la odhan doonaa